أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mas-uul ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa is casilay xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira kooxda riddada iyo maamulka gaalaraaca jubbaland kooxaha mucaaradka suuriya ayaa la wareegay inta badan magaalada xalab ee dhacda waqooyiga dalkaasi maamulada gobolo ka tirsanaa dalka maraykanka ayaa sheegay in gebi ahaanba ay ka go'i doonaan dalka maraykanka intiisa kale haddii silibiga trump uu ka dhabeeyo qorshihiisa ku aadan yaraynta kharashaadka xukuumadda washington xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladda ay ku sugnayd xukuumaddii riddada afghanistan xilligii burburkeeda iyo xaaladda wakhti xaadirkan ay ku sugan tahay kooxda riddada soomaaliya wafdi ballaaran uu hogaaminayo suldaanka guudda beesha hadamo ayaa lagu soo dhoweeyey deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga bokool munaasabad lagu sagootinayay dufcad ka qalinjabisay machadka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ku dhowaad boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay olole lagula dagaalamayo jahliga oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada hoose ka fuliyey degmada kamsuume ee wilaayadaasi xirfadlayda ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaasi machadka qordoba farixiisa degmada ceelbura wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sagootiyey dufcad cusub oo ka qalin jebisay faracaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mas-uul ka tirsanaa xafiiska ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa is casilay xilli uu sii xogeystay khilaafka ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka gaalaraaca jubbaland haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli uu meel sare gaaray khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ay shahaadala diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayay mar kale iscasilaad ku dhawaaqeen mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska xamse cabdi barre shamse cabdulqaadir daahir oo ahayd la taliyaha ra-iisul wasaaraha ee arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa iclaamisay inay iska casishay xilkii ay haysay sabab la xiriiray markii ay xukuumadda riddada dagaal ku iclaamisay dagaal ooge axmed madoobe waxay sheegtay inaysan kasii mid ahaan karin xukuumad dagaal sokeeye ka abuuraysa gobolka jubbada hoose islamarkaana beegsanaysa siyaasiyiin qayb ka ah waxay ugu yeertay nidaamka federaalka oo ay ula jeeda maamulada dabadhelifyada ah ee ka jira dalka waxaan halkan ka caddeynayaa inaan si rasmi ah isaga casilay xilkii aan ka hayay xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib markii aan arkay cadaalad darre baahsan ku takarfal awood iyo faragelin joogto ah duudsiin xuquuq iyo caburin shaqo oo la xiriirta shaqadii la ii igmaday iyo beegsi inaan nahay shakhsi ka soo jeeda deegaanada jubbaland lagu dulmiyey xuquuqdii shaqo ee dastuuriga ahayd ma doonayo inaan kasii mid ahaado xukuumadda sidaa u dhaqmaysa ayay tiri la taliyaha xamse cabdi barre ilaa saddex wasiir ayaa sidan oo kale hore isaga casilay xukuumadda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxaana muuqata in kala qaybsanaanta murtadiinta ay meel xun gaartay maamulada puntland iyo jubbaland ayaa hadda u muuqanaya kuwo tafaha ku dheggan xamse cabdibarre iyo xasan gurguurte kuwaas oo isku dayaya inay awood ciidan kula wareegaan kismaayo iyo afmadow arbacadii lasoo dhaafay ay ahayd markii xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ee laga soo doortay dhanka maamulka riddada ee jubbaland ay buuq iyo sawaxan ka abuureen hoolkii xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ay ku shirayeen waxaana ismaandhaafkaasi ku dhaawacmay askari ka tirsan booliska riddada waad mahadsantahay abu xasaan kooxaha mucaaradka dalka suuriya ayaa la wareegay inta badan magaalada xalab ee dhacda waqooyiga dalkaasi cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa tafaasiisha warkan haya
kooxaha mucaaradka suuriya ayaa sii wada taqadumkooda ka dhanka ah shiicada rawaafida ee waddankaas suuriya iyaga oo la wareegay masaafo ballaaran oo ka mida magaalada taariikhiga ah ee xalab wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadka al asad iyo xulafadooda lagala wareegay shan iyo toban xaafadood oo ka tirsan magaalada iyo sidoo kale saldhigyo ciidan kooxaha mucaaradka ah ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay xarunta gobolka iyo degmada looga arrimiyo iyo sidoo kale saldhiggii booliska ee xalab xaafadaha galbeed kuwa bariga iyo bartamaha magaalada ayay gacanta ku dhigeen kooxaha mucaaradka sidoo kale warar soo baxay barqadii maanta ayaa waxa ay sheegayaan in ay gacanta ku dhigeen garoonka diyaaradaha abuduhuur oo ahaa garoonka militari sidoo kale maalinkii afraad oo xiriir ah waxay mucaaradka suuriya gacanta ku hayaan dariiqa ma shan ee isku xira inta badan gobollada waddanka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee dimashik weerarkan xoogan ee rogaal celinta ee salfaday maleeshiyaadka bashaar al asad waxa uu imaanayaa muddo shan sannaha kadib oo mucaaradku ay ku kala firiirsanaayeen gobollada qaar ee dalkaasi suuriya iyaga oo markan mucaaradka awooddooda mideeyey islamarkaana majaraha u haya dagaalka ka socda waddankaasi suuriya dhinaca kale diyaaradaha dowladda ruushka ayaa waxa ay wadaan duqaymo xoogan oo ay ku garaacayaan goobaha mucaaradka ay taqadumada ka sameeyeen ruushka iyo shiicada ayaa suuriya burburiyey iyaga oo la dagaalamaya dadka sunniyiinta muslimiinta ee halkaasi ku nool dagaalka dhimbilihiisa ayaa dib mucaaradku u soo nooleeyeen iyadoo xaaladda ay ku adag tahay nidaamka suuriya oo taageerada ka helaya ruushka la arki doonee halka ay ku dambayn doonto insha allah
waad mahadsantahay walaalka rabaani maamulada gobollo ka tirsan dalka maraykanka ayaa sheegay inay ka go'i doonaan dalka maraykanka intiisa kale haddii saliibiga trump uu ka dhabeeyo qorshihiisa ku aadan yaraynta qarshaadka xukuumadda washington alakha cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya qaar ka tirsan madaxda xisbiga dimuqraadiga ee gobolka new york ee dalka maraykanka ayaa ku hanjabay in gobolkooda iyo saddex gobol oo dirisla ah ay ka go'i doonaan dalka maraykanka kuna biirayaan dalka kanada haddii maamulka trump uu isku dayo inuu ciriiri geliyo gobolada kasoo horjeesta ajendayaashiisa xagjirka ah sida ay sheegtay warbixin lagu qoray jariiradda newsweek ee kasoo baxda dalkaasi maraykanka warbixintan ayaa lagu sheegay in xildhibaano heer deegaan ah ay sheegeen in haddii trump uu isku dayo inuu ciriiri dhaqaale geliyo goboladan oo kale ah new york connecticut massachusetts iyo fairmont ay ku biirayaan dalka ay dariska yihiin ee canada iyagoo ka maarmi kara dalka maraykanka warbixinta ayaa sheegtay in haweeneyda lagu magacaabo liis krugen oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee sanadka gobolka new york ay dhowaan meel fagaaraha ka sheegtay in goboladan saddexda ah ay dhammaantood ku biiri karaan dalka canada haddii dhibaato kala kulmaan maamulka cusub ee trump hadalkan waxaa si weyn u dhaleeceeyey xisbiga jamhuuriga iyagoo sheegay in dhammaan dadka gobolka new york ee kasoo horjeeda ajendayaasha trump aysan ahayn kuwo doonaya inay canada ku biiraan iyagoo ugu baaqay siyaasiyiinta dimuqraadiga ah inay diiradda saaraan xalinta dhibaatooyinka miisaaniyadda ee gobolka new york qaar ka mid a siyaasiyiinta aadka ugu dhow maamulka trump ayaa ku guudiyey in cunuqabateen dhanka maaliyadda ah ay saari doonaan gobolladii ka hor yimaada amarada trump gaar ahaan kuwa musaafuriinta qaxootiga gobolka new york oo ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga islamarkaana aada uga soo horjeeda maamulka cusub ee trump ayaa sanad waliba qiyaastii saddex boqol lixdan iyo laba bilyan oo dollar canshuur ahaan u siiya dowladda federaalka iyaga oo dowladda federaalkana dhankeeda sanadkii ay ka helaan siddeetan iyo shan bilyan oo maalgelin ah taasoo inta badan loo qoondeeyo kharashaadka caafimaadka iyo waxa la midka ah sida ay sheegtay warbaahinta bolitico dadka u dhuundolola arrimaha siyaasadda ee dalka maraykanka ayaa sheegaya in inkastoo arrintani aysan ahayn mid suurtagal noqon karto mustaqbalka dhow haddana laga yaabo in goboladan oo ay ku xoogan yihiin xisbiga dimuqraadiga ay ka hor imaan doonaan ajendayaasha trump gaar ahaan midda musaafuriinta ee trump uu la damacsan yahay dadka qaxootiga ah mahadsanida walaalka caliyare xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay ku sugnayd xukuumaddii ridada afghanistan xilligii burburkeeda iyo xaaladda ay waqti xadarkan ku sugan tahay kooxda ridada soomaaliya warbixintan oo faahfaahsan waxaa haya marwaan maxmed kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waa mid dhex muquurinaysa jahwareer siyaasadeed oo dhan walba aha siyaasiyiinta murtadiintuna waa kuwa ka deerinaya xaalka ay hadda ku jirto kooxda taniye iyagoo ku shabahaya xaaladii ay ku jirtay xukuumaddii dabadhilifka ee ashraf khaaniye ee sannadii labada kun kow iyo labaatan ku horburburtay imaarada islaamiga ee afghanistanna murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay ku sugnayd xukuumaddii murtad ashraf khaani ee ka jirtay afghanistan xilli burburkeedu soo dhowaa iyo tan haatan ay ku sugan tahay kooxda riddada ee ka arrimisay filla soomaaliya wuxuu sheegay in madaxii xukuumaddii afghanistan ee sannadii labada kun labaatan xil ka qabsaday uu ku soo baxay doorasho qof iyo cod ah taas oo uu khilaaf ka taagnaa isagoo la garab dhigay damac xasan gurguurta ee ah qabsashada waxay ugu yeedhaan doorasho qof iyo cod ah taas oo ay durbe ka soo horjeesteen qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah warqoraal ah oo soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku muujiyey meelo badan oo isaga eg yihiin ficilada ay ku dhaqmayso kooxda riddada iyo habdhaqankii ay dadka reer afghanistan ku heysay xukuumaddii burburtay murtad cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu qoraalkiisa ku tilmaamay inuu soo dhow yahay burburka kooxda riddada wuxuuna qoraalkiisa ku sheegay in ashraf khaani isagoo ka taliya afghanistan ciidan shisheeye oo fara badan iyo maleeshiya talabeel ahna haysta uu ku horburburay mujaahidiinta iyo imaarada islaamiga hadalka murtadkaani wuxuu imaanayaa xilli kooxda riddada ee mujaraha u haya gurgurta ee weerar shareecada dirar ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka iyadoo isku halaynaysa maleeshiyaadka gaalada carbisteen iyo ciidamada shisheeye ee dalka ku sugan balse waxay la kulantay waxay filaysay wax ka duwan ciidamada mujaahidiinta ayaana jilib ku aastay gulufkii riddada darbaaxooyin iyo guuldarrooyin aan kasoo kabasho lahayn dhabar ku saariyey iyadoo awooddii uu madaxa riddada ku faanayay bilooyinkiisii ugu horreysay ee madaxtinimada riddada ay noqotay harbacad lagu lisay kadib markii ay mujaahidiintu maleeshiyaadkii iyo saraakiishii uu furimaha dagaalka ku soo daabulay ay ka dhigeen wax la dilay iyo waxay nolosha ku qabteen iyagoo cabaadaya iyo kuwo fagaaraha ka fiigay iyagoo jahwareersan mahadsanid marwaan wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo suldaanka guud ee beesha hadamo ayaa lagu soo dhoweeyey deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga boqol walaalka cabdiqani maxmed ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey
sawaxanka iyo takbiirta aad maqlaysaan waa bulshada ku dhaqan magaalada garasweyne ee wilaayada bokool oo isugu jira culimo waxgarad dhallinyaro dumar iyo caruur kuwaas oo bannaanka iyo waddooyinka magaalada isugu soo baxay si ay usoo dhoweeyaan suldaanka guud ee beesha hadame kadib markii uu halkaasi booqasho ku tagay muddo saacado ah oo ay socdeen dabaaldegyada ayaa wafdiga uu hogaaminayay suldaanka waxaa loo gudbiyey halkii loo igmaday in lagu martiqaado waxaana kulankii dhacay kalimaad ka jeediyey qaar ka mid ah garadka iyo culimada magaalada naqiibkii cusubaay reer hadama lahaandooradii iyo hadhowaayana maylana hadhowaaw eeda meelikiinjeeli inkoyti dadkii ilaa baay i boqolka koy odayaashaoo le naqiibshoo le culmadiioo le akhyaartioo le dhammaantioo unoonshishal dhaafana hadhowaada eeda la siinjeeli naqiibkii lahagoobadii haddii un ana reer garaswiin eeda ankafarahani raallikaana diyaaranana ini wali tabartaayna ee la shaqayna iyo diyaaranana usuun ilaahay wali in weydiyaane ini cimrijay ilaahay imbarakaay مبيلة الهضام تنقسم الأكرى والأولير عند الناس كما تعلمون فتنزل في الباي والبكول جهادهم مع الإسلام مأمون سكانهم الخاص حضور الهضم ففتحوا نرجوه ولو طال الزمان بلدهم الثاني ربلور الأنصار مملوءة المجاهدين الناصرين ثالثهم بلدة بردح لا جامعة الشيوخ والمعلمين
ugu dambeyn suldaanka cusub ee beesha hadame ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey kulanka wuxuuna si weyn u bogaadiyey garab istaagga iyo soo dhaweynta ay u muujiyeen bulshaweynta ansaarta ah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskule mahadi kadib runtii eedi eedaan mahadsantin shaqsiga kiikay hamiin afarsaa i dhoor dagiigate ano idaybari galana dilow hiraabta hadama ilaha kumaga dhuwu doona galbeeyka jarta hunduri yalahayki maha ka fikirna maha ka hisaabtanna adina qiib hadama nagadaasa maha ka hisaabtamaana marki laha in bandhakay liinweerey laha in bandhaki walbuurti gaaf lahay dumiyaaska aali maana mayb waaha marki aan fiiri oo juhudi dadki aan isla fadhiini tummug maalmoo taqriiban dad meelka haraysanaay waagli goofadee ulmale odayaalle maybuwaa haddaad ogoonyahange waay arag e iska dhajarange oo una kuwara sugaanin wejiga ada lehe ka gobadi li'eri maybuwa aha wejijoosgudada waay ogolaad runtii madaan ogolaaday aan oqal kala oobsadaa ayaa ogolaaday maana waa ka baryaay maybuwaa isa adinla rooga mayba aragahaaye ilaahay subxaana wa tacaalaana kama hasinyaa murugdani hayti may oo qaaday soo dhoweynta odaad ka haydhowaayahaayan maana ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane tiniska koyna waaba nis koynana tinin dhamaastirin dilaayi kaweela waxaa horay booqasho caynkaan ah uu ku tagay suldaan maxamed xasan bunow degmada rabdhuure iyadoona halkaasi ay ka dhacday soo dhoweyn aan horay loo arag mahadsanid cabdiqaani munaasabad lagu sagootinayay dufcad ka qalinjabisay machadka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa warbixinta warkan haya al anwaar waa dugsiga hoose iyo dhexe ee degmada jilib wuxuuna magaalada ka furan yahay muddo dheer sidoo kale waxaa horay waxbarashada dugsiga sare ugu gudbay boqolaal arday ah dhowaan xaflad ay marxaladda asaasiga ah ee dugsiga hoose kaga gudbayeen arday fara badan ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka waxaana kasoo qayb galay waalidiin maamulka islaamiga ah ee degmada jilib macalimiinta iyo ardayda iskuulka oo la siinayay shahaadooyin ugu horeyn maamulaha iskuulka al anwaar ayaa ka waramay ujeedada xafladda iskuulka alanwaar ee dafcadii shanaad ayaan maraynaa oo dugsi hoose dhammaysay oo u qalan bedelatay mutawasit iskuulka alanwaar waa iskuul lacag la-aan wax lagu baranaayo ardaydii noo qalan jibisay dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waalidiinka oo ayaga saas oo kale ugu samray ugu dhabar adeegay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ardayda dhammaan magaaladan jirib ku nool waxaanu leenahay ha ka faa'iidaysteen waxbarashadaas insha allahu tacaala qaar ka mid a ardayda ayaa xafladda ku soo bandhigay waxyaabihii ay ku barteen madarasada alanwaar marxaban biduyuufi alkiraam min alwaalidiina waalwaalidaat min almudaraa'i waalasaatida marxaban bilmas-uuliyiina waalculamaa marxaban biاlطulaabi waالطaalibaat marxaban bikulli man samica faajaaba wahadar مرحبا بصدر رحب وقلب محب فها نحن اليوم في حفل تخرجنا من الابتدائية إلى الإعدادية أود أن أذكركم يا معشر الطلاب الأعزاء أن غدا ينطلق الأمل ويبدأ العمل لأننا نبني الحاضر لمستقبل مشرق ونبذل الجهد لتحصيل نتائج أبهى وأجمل aqoontu waxay ka mid tahay waxyaabaha ka qayb qaata horumarka bulshooyinka sidaa aawadeed ayaan in badan isku howlanayn raadinta goob waxbarasho oo ku madax bannaan hay-ad gaaleedka marin habaabiya dhalaanka iyo dhalinta soomaaliyeed nasiib wanaag waxaan qayb ka noqonay arda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee alanwaar kama marneen waalidiinta oo dhankooda soo dhoweeyey heerka waxbarasho ee carruurtooda macalimiinta alanwaar ee dugsiga hoose dhexe inoo sameeyey iyo xarag shabaab mujaahidiin oo lacag la'aanta aad baan ugu mahad celinaynaa wakhtigooday noo hureen ilmaheennay wax barayaan waxay naga mudan yihiin inaan u ducayno allah subxaana wa tacaala inuu ilmahooda u barakeeyo khayrka waafajiyo ugu dambeyn waxaa abaalmarino la siiyey ardaydii kaalima hore ka galay imtixaankii ay kaga gudbayeen dugsiga hoose waxaa si gaara loo maamuusi doonaa dadka galay kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad kaalintii koowaad qofkii galay oo ah ardayadda loo yaqaano shaymaa yaasir waxayna mutaysatay sidoo kale abaalmarin ardayga kaalinta labaad galay waa maa'ida ramadaan maxamed waxay leedahay ayadana abaalmarin ayay mutaysatay ardayga kaalinta saddexaad galay waa ayman cabdinaasir iskuulka alanwaar oo ah goob ay ardaydu ku dhigtaan lacag la'aan ayaa ah goob waxbarasho oo tayadeedu sarrayso iyadoona maamulka sare ee madarasadu ay bulshada ku wargeliyaan in ay carruurtooda keensadaan iskuulka waxaana markay ardaydu ka gudbaan dugsiga dhexe ay u wareegaan dugsiga sare ee alhijra xaruntiisa magaalada jilib mahadsanid walaalka dhuubow ku dhowaad boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay olole lagula dagaalamayay jahliga oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada hoose ka sameeyey degmada kaamsuuma ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo bashiir muxidiin abu ayman inay alfosdhowe naanun kordho alif lagu reeb anzalnaahu an alif kordhowe nuun lagu reeb waxbarashadu waa shay qaali ah oo ka tarajumaysa ummad weliba mansiladeeda tii xil iska saartana ay ku liibaanto middii dayacdana ay ku hogto sidaa darteed diinta islaamka waxay muhiimad gaara siisay waxbarashada ruuxii waxbartaana waxay ka darajo saraysiisay kan aan waxba baran maadaama darajadaasay diinteenna ka joogto tacliinta waxay maamulada islaamigaha ee hagaha iyo hoggaanka ka dhigtay shareecada islaamka horaan iyo haddaba xil gaara iska saareen sidii loola dagaalami lahaa jahliga ummaddana loogu saari lahaa iftiinka cilmiga غبار الجهل قد نفضوا وفي درب المنى نهضوا وفكرة عجزهم رفضوا فكانوا في صروح مكين فوارث للعلا ساروا لنيل مناهم اختاروا بقرآن الهدى صاروا أناس العلم و...
sidaa darteed maamulada wilaayaadka islaamigaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka hirgelisay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay u istaageen sidii wax loo bari lahaa ummadda soomaaliyeed makaatiibta hoggaanka u haya howlahaasina waa makaatiibta tarbiyada iyo tacliinta iyo midka dacwada إنا يا ألف وسدوي نان كر ألف لغريب أنزلناه أن ألف كردوي نون لغريب زلناه زلزال كردوي لام لغريب ناه نان كردوي ألف لغريب هلا قد في ليلة القدر في فالوس دوي يا لغريب ليلتي ليلة من كردوي يا لغريب لاتي لا لام من كردوي تالوس دوي
halkani waa degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waa madaariis iyo maraakiis ay wax ku bartaan dadka waaweyn oo rag iyo dumar isugu jira si gaara akhriska iyo qoraalka oo ah tiirka koowaad ee waxbarashada iyo halka uu bani aadamku ka ambaqaado tacliinta si kor loogu qaado nisbada bulshada ee wax qori kara waxna akhrin karta wuxuu maktabka dacwada uu qaaday ololo xoogan oo lagula dagaalamayo umminimada ololahaas oo socday muddo lix bil ayaa waxaa allaha fadligii lagu guulaystay in lagu soo saaro ku dhowaad boqol ruux oo wax qori kara waxna akhrin kara marka aad u kuurgasho xaaladaha waxbarasho ee ka jirta kamsuuma waxaa kuu soo baxaya dadaalka mira dhalka ah ee uu bixinayo maktabka dacwada waxaa magaaladan ka furan madaariis aad u fara badan oo ay wax ku bartaan boqolaal rag iyo dumar ah intii aan ku guda jirnay diyaarinta warbixintan madaarista ay wax ku bartaan dumarka ee aan booqanay waxaa ka mid ah maraakiista umulmu'miniin caaisha radiallaahu canha iyo markaska sumaya maalmaha sabti ilaa iyo arbaco laga soo bilaabo laba iyo tobanka saac ee subaxnimo ilaa qoraxda ay ka dhacdo waxaa maraakiista isku bedbedela dumarka qaybahooda kala duwan iyadoona ay heegan u yihiin ducaad ka tirsan maktabka dacwada ee ka howlgala degmadaasi dhowaan waxaan la kulannay qaar ka mid ah dumarkii wax la baray muddadii lixdii bil ee u dambeysay kuwaas oo soo bandhigay qayb ka mid ah juhdigii la geliyey anugu uun ana gabdhah wilaayada jubbada hoose degmada kamsuuma magacii farxiyo mukhtaar cumar muuse bismillah maga ilaahay ka bilaaban araxmaan alihii naariis guud nahareysidii araxiim alihii midgaar nahareysidii alam tara ma ogtahay kayfa sidii facala yeelay rabbuka rabbigaaga biasxaabi ilfiil asxaabtii madoodida alam najcal wuxuu lagu yeelay kaydahum tabartooda fii tadliilin mid dhuntay wa arsala wuxuu loo soo diray alayhim dushooda tayran shimbiro abaabiilan qoxqox قل أهنجاد براني قل أعوذ قل قاف لا قذي لان لغرب أعوذ ألف كري أوذ عوعين لا قذي واو لغرب دبدي لا قذي بربي ببالوس لوي ربي رارا لكري ببالوس لوي على ناسي الألف كري لان لغرب ناسي نانون لكري ألف كرب ناسي سسين لوس لوي alxamdulilah qur-aanka waxaan ka soo bilownay alafkaa noogala bilaabay haddana waxaan marahaynaa wanaasicaad ilaah baa ku mahadsan macalimiintay waxna bareen kheyr alla hagsiiyo dadaalkaasuu maktabka dacwada ku bixinayo dumarka muslimaadka waxaa dhanka kale barbar socda mid kale oo isagana lagu kobcinayo aqoonta ragga ku dhaqan degmada kamsuuma kuwaasoo iyagana loo furay madaariis ay ka mid yihiin fatxuraxmaan al nuur iyo madarasada alhudaa waxaan marayaa qur'aanka waleyli ayaan marayaa anigoo kusoo bilaabay alifka da-deena ay tahay afartan iyo toddoba sano ayaan jiraa insha allahu tacaala waxba hadaaya ma ogeen haddii qur'aanka qaradii oona fahamsinaay maxad ilaaha iskale kosoka ee waxaan u ducaynaynaa walaayada aynu soo kubcisay intaanu soo gaarsiisay macalimiintii ooy juhdigan naga bixiyeen ayaanu ducaynaynaa insha allahu tacaala waxbaynu fahamsiiyeen walaalahayna anoo ah haaruun cabdulaahi abuukar da'dii eta konton iyo toddoba sano jir dugsiga may sakabiiri madarasadan bishii soonfur iyo sakabiiri haddana may maroe lam yakun iyo maroe intaan walse baraday macalimiinta ilaahay ciza allaha kasiyo walni bareena alxamdulilah sifay walan barani وللقرآن مرجعهم ومفتاح العلا معهم waa qayb ka mid ah dadaalada waxbarasho ee uu bixinayo maktabka dacwada si loo helo ummad allaheeda ku caabuda aqoon gaartana asaageeda maadaama waxbarashadu ay tahay tiirka ay ku taanaadaan ummadaha kuna dulloobaan ka tegideeda بعزم فيه ليس يلين غبار الجهل قد نفضوا وفي درب xirfadleyda ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo uu u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaasi walaalka cabdiwahab maxamed bukhaari ayaa si ambaqaadaya warbixintan dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray xirfadlayaasha degmada bu'aale kuwaasoo isugu jira dhammaan dadka xirfadaha kala duwan uga shaqaysta suuqyada magaalada muddadii ay socotay dowradan ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ka mid yihiin hagaajinta salaada fadliga barashada cilmiga ku dhaqanka dabeecadda wanaagsan iyo ciwaano kale oo u wada muhiimsan ardaydii dowrada loo qabtay fadhigii ugu dambeeyey ee lagu soo xirayay dowradaas ayaa qaar ka mid ah ka faa'iidaystayaashii dowradan la hadleen idaacadda islaamiga ah ee alandulus dowladda iyada ah waxaan ku qaadanay tasxiixu salaad iktisaalu alxalaal walwalaa'a walbaraa fadlu alcilmi xusnu alkhuluqi aljihaadu fii sabiili illaah asidqu waalamaana tasxiixu alfaatixa altowbata walistigfaar التحذير عن كيد الإعدال الاستقامة waxaan ka socon ka hadlayaa anigoo dalaalka magaalada bu-aale odaygiisa ah murqumaalkana ka mid ah waxaan dowro ku qaadanay masaajidka dhexe muddo lix beri ah khayr badan baan ka faa'iidnay ilaahay waa aada ugu mahadsan kasakow maamulka islaamiga ee walaayada intaas noo soo fikirtay ee noogu soo celcelisay muddooyin badan dowrooyin badan baan masaajidkan ku qaadanay maanta dowrada aan qaadanay dowra la mid a welina ma soo marin alxamdulilaah annagana allah nagu anfaco intiina siisayna ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waxaan codsanaynaa middan iyo mid lamid ah in maalin walba naloogu soo celceliyo ilaahay ha ku mahadsan waxaan ka faa'iidnay wax badan adduunya aan qarna anfacay hadda adduunya raadinaynin waatan anale waddadan mara haddaad aan qar raadinaysaan waddadan mara ilaahay ha ku mahadsan walaayadiina waa soo qalqaalis dowladan ayaa ku mahadsan bacdulaahi maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa dhowaan dowro noocan oo kalea u soo xiray inta badan haweenka ku dhaqan degmada bu'aale waana qayb ka mid ah howlaha bulshada uu u hayo maamulkooda mahadsanid bukhaari ugu dambayntii maxadka qurduba farciisa degmada ceelbur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sugootiyey dufcad cusub oo ka qalinjebisay farcaasi mar kale warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka marwaan maxmed ardaydan qaalin jabinayso waalidiin baa soo barbaarshay macalimiin baa ku dadaalay waa qalinjabinta dufcada siddeed iyo tobanaad oo ka mid ah ardayda macadka qurduba xaruntiisa dhexe degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda xafladda heerkeedu sarreeyey oo lagu sogootinayo dufcadani ayaa ka dhacday gudaha xarunta macadka ee ceelbuura waxaana ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha macadka qurduba oo ka warbixiyey muddadii ay dufcadaani dheganaysay macadka maanta waxaan u fadhinaa xafladda qalinjabinta dufcada sideed iyo tobanaad oo ka qalinjabinayda macadka qurduba annaga xarunteena markaan joogno ceelbuur waa dufcadii sagaalaad dufcadaani muddo shan sano ah ayay waxay ku soo rabaadayeen macadka shantaas sana waxay baranayeen cilmi sharci iyo cilmi maadi ah waxayna u baranayeen inay ku anfacaan nafsadooda dadkooda kuna difaacaan diintooda intaasi kadib waxaa goobta bandhig cilmiyeed ka sameeyey ardayda macadka qurduba kaasoo soo jiitay dadweynihi xafladda ka soo qayb galay
ضيوفنا الأعزاء من دواعي الغبطة والسرور ومن دواعي البهجة والحبور أن معهدنا يودع اليوم دفعة مجيدة دفعة من دفعات المعهد الممتدة كوكبة تخرجت من هذا المعهد المنير بعدما أتمت مسيرتها العلمية وحققت نجاحا باهرا هذه هي الدفعة الثامن عشر المتخرجة من هذا المعهد الجليل أيها الأحباب حق علينا الفراق لكن في القلب حنين إلى الرفاق وجل ما أتمنى اليوم أن يكون لنا اجتماع بعد هذا الفراق وفي الختام لا تقولي لي وداعا أنا لا أهوى الوداع لا تقولوا قد رحلنا رحلة دون انقضاء قد أتيت اليوم أرجو اجتماعا فاجتماع لا تقولوا انتهينا علمنا اليوم السراب Hambalyo, hambalyo, hambalyo, mantawa malinagu weyno, mannadiyo mahdin intaba, mawlehena nagamuta istay, macahad weyo milyan deeqa, qiima iyo qayamudan, martabad saarowno jooga, macahadkeenan qurdubo, macahadkeenan qurdubo.
ugu dambeyntii ugaas cabdulaahi daahir axmed oo goobjoog ahaa munaasabadda ah ayaa halkaasi kula dardaarmay ardayda qalin jebisay maanta laga bilaabo waxaad tihiin macallimiin saas ula socda inaad dad wax bartaana idiin soo baxday laakiin waxaan kula dardaarmaa inaad cilmigiinnii sidiinna aad u haysaan oo aadan la mid noqonnina qof aan wax oqoonin waxaa weeye haddaad adoo wax yaqaanno dadku sow yeela aad wax ka yeesho aan wax oqoonin dhibaatay leedahay marka waxaan kula dardaarmaa sidaas Macahadka Qurduba ayaa ka mid ah macaahidda Islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka Islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada Islaamka, wuxuuna macadkaana xarumo fara badan ku leeyahay wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduuda.
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu